mar labaad halkan waxaan ka salaamayaa golaha wasiirada halkan fadhiya saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha madasha tan bacda salaan mas-uuliyiintii iga horreysay sidaa ay sheegeen aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda puntland oo isku xilqaantay sidii doontaa loo badbaadin lahaa iyagoo isku duban shacabkii iyo dowladdiiba isku duuban yihiin qaybihii kala duwanaayo shacabka bacdal intaas dowladda puntland iyadoo u naxaysa shacabkeeda u diirnaxaysa hantida ummadda soomaaliyeed ay leedahay doontaas la xusay oo soo caariday oo muddo siddeed casho hadda gacanta lagu hayay sagaal casho oo laga wada qayb qaatay sidii loo badbaadin lahaa dowladdu iyadoo shacabkeeda u naxaysa waxaa ka soo baxay go-aan midaysan baa ka soo baxay go-aankaa midaysan oo ah in cashuur dhaaf loo sameeyo hantidaas ee saaray doontaa dadkana si ay ugu noqoto cawilceli si ay ugu noqoto xaqiiqdii waxaan odhan karaa dowladdu aad bay uga qayb qaadatay intii hawsha la waday ha noqoto dhinac amni sidii la xusay oo weli ay gacanta lagu hayo ha noqoto dadkii shaqaynayey iyo qalabkii shaqaynayey ha noqdo gaadiid ha noqoto wixii gaadiidkaas ku soconaya oo ha noqdo shidaal ha noqdo ha noqoto dadkii shaqaynayey waxyaalaha daruuriyaadku ay isticmaalayeen shacabkana aad baan ugu mahad celinaynaa sidai ay isu xilqaameen oo arrinta ay uga qayb qaateen arrintaasna waxaan odhan karaa waa guul ilaahay wata weeye ee waxayna muujinaysaa oo mar kasta inoo muuqata midnimada iyo isku duubnidu in aynu wax badan qabsan karno markaynu cududeennii iyo xooggeennii tijaabinay waxaan aaminsannahay wax badan baynu qabsan karnaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin inahaasun baan kusoo koobayaa hantida saaran doontaa saaran wixii ku waajibay oo canshuur ahayd canshuur dhaaf ayaa loo sameeyey canshuurta awal la qaado lafteeda cidna jeebkeeda ma ay geli jirin waxaa lagu sugi jiray amniga horumarinta dalka iyo difaaca dalka sidaas la-adligeed canshuurtii waa laga daayey wax canshuura oo laga qaadayaa ma jiraan ha noqoto gaadiid ha noqoto hantida kaleoo saaran midna ha la ogaado gaadiidka waxaa jira waa la lambarinayaa taarikhku qaataa waxbuu qaataa diiwaangelin bay iyagu leeyihiin waxyaalahaas waa iyaga waa waa waxyaalo waajib ah weeye laakiin canshuurtii laga qaadi jiray oo ku waajibtay oo dowladdu qaadi jirtay go-aan ka soo baxay golaha xukuumadda wasaaradda maaliyadduna u qaabilsan tahay dowladdu u qaabilsan tahay wax canshuura oo laga qaadaya ma jirto bismillahi raxmaan raxiim maanta oo khamiis ah bishuna ay tahay shan iyo toban waxaa soo gabagaboobay hawshii dekadii ku caariday dekada doontii ku caariday dekada boosaaso waxaan rabnaa halkan inaan uga mahadnaqno ilaahay ii suurtogeliyey hawshaas islamarkaasna badbaadiyey hantida shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland hantidaasoo hanti aada u fara badan ahayd sidoo kale waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqno dadweynaha reer puntland gaar ahaan shacabka ku nool boosaaso oo aada iyo aad aan u kala harin badbaadinta hantidaas ganacsiga ahayd waxaan rabnaa sidoo kale inaan u mahadnaqno culimaa udiinkii roolka weyn ku lahaa hawshaa badbaadinteeda ganacsatadii naf iyo maal isugu geeyey inay hantidaa badbaadiyaan nabadoonnadii horboodayey ama hor socday badbaadinta hawshaas haweenka mas-uuliyiinta gobolka bari oo guddoomiyaha gobolka iyo degmada iyo hay-adaha amniga oo dhan ay ku jiraan sidoo kale hay-adihii dowladda guud ahaan ama wasaaradihii halkaa joogay roolkii ay ka galeen waayo halkan oo magaalo madaxda ah waxaa aada loogu mashquulsanaa howlo kalead la socotaan oo sugidda amniga iyo ilaalinta ammaanka wadanka iyo xuduudihiisa oo ay iyadana shida ka jirtay marka qaybihii kala duwanaa oo isugu jiray dadweyne ganacsato haween culamaa udiin nabadoonno dhammaan qaybaha bulshada ee gobolka bari oo roolkaas hawshaa isugu tegay ilaahayna u sahlay aydiyada iyo fikradan ay keeneen oo ay ku badbaadinayaan hantidaas oo mar khatar loo daniyey inay khatar ku jirto ayaan dhammaantood u mahad celinaynaa waxaanan leenahay isku duubnidaas maanta aad bilowdeen ama isku tashigaasi wuxuu inoo noqon doonaa sunne weligeed lagu dhaqmo reer puntland si loo badbaadiyo mar walba hantida shacabka ee soomaaliyeed iyo gaar ahaan hantida puntland waxaan leenahay sunnadaas weligiin wada ilaahayna haydinka ajarsiiyo aada iyo aad baad u mahadsantihin
marka ugu horeysa waxaan salaamayaa wasiirada halkan fadhiya wasiirada halkan fadhiya oo uu ka mid yahay wasiirka kalluumeysiga wasiirka amniga wasiirka ganacsiga anigoo ah wasiirka warfaafinta iyo iskaasiinta wasiirka maaliyadda iyo wasiirka haweenka xubnahan halkan fadhiyo oo wasiirada galabta waxaan bixinaynaa maadaama doon boosaaso kusoo caariday oo doontii maanta meeshii ugu dambeysay la gaaray meeshii doonta alaabta lagaga dejin lahaa inaan dadweynaha reer puntland iyo dadweynaha soomaaliyeed iyo cid kasta oo maslaxadda ummadda soomaaliyeed daraynaysa inaan u sheegno doontaas in ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ay ku badbaaday beri subxiina ay bilaabanayso dejintii alaabta ee doonta anigoo aan ka fogeyn wasiirka intuu mahad celinta u celiyey iyo intii ka qeyb qaadatay dowladda puntland ee waayadan dambe ama xilligii hadeer maamulkan hadda jira uu waday wax badan baa waxaa ka dhageysateen isku tashi waxaa la ysaga tashanayaa ma aha wax walba oo horumarka puntland iyo difaaca puntland kamida baa laskaga lagu wada tashanaya si loo badbaadiyo haddii cadow yimaado cadowga sida looga wada hortegi lahaa haddii abaari timaado waad ogeydaan abaarihii sida iyadoo laysku duubaya looga hortegay doonta hadda maaragtay soo caariday dekad dhan baad maaragtay oo dooyo ka degi karaan baa la dhisay waa isku tashiya qeyb ka mid a cid kasta oo ka qeyb qaadatayna aada iyo aad baan ugu mahad celinayna haddaan nahay xukuumadda dowladda puntland qodobka labaad oo aan rabo inaan in yar ku darsado waxaa ka mid ah doonta asaa loogu gurmanayo dowlad iyo dadweyne iyo culamowdiin iyo waxgarad iyo haween dad baa halkaa waxay ka fiirinayaan ama ka doonayaan waxa wanaaga la sameynaya wax ka gedisan ama idaacadaha kasii daynaya ama facebookyada gelinaya waxaan oran lahaa kuwa war dhinaca wanaaga iyo dhinaca ummadda u socoto raaca oo isku tashiga ah oo waxwada qabsiga ah oo maxaan kuu sheegaa ummadda soomaaliyeed iyo puntlandba hantidooda iyo naftooda sida loo wada badbaadinaya oo dhinaca wanaaga oo positiveka wax uga qora ee dhinaca qaldan waxba ha u qorinin oo khayrna ka helmaysaan ummadana ha ka nixinin sababta doon baa degtay waxbaa laga qaban waay haddaad tidhahdid ummaddii wax qaban lahayd baad waxaad gelinaysaa tashuush marka tashuushka intii la iska daayo dhinaca positiveka qof walba waxa uga hadashaa waxaa jira sidaad ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer puntlandba ay isugu tashatay oona rabta wax walba oo soo wajaha inay mid isku mid ka noqoto bismi illaahi raxmaan raxiim sida wasiirada iga horreeyey sheegeen marka ugu horeysa intaanan bilaabin waxaanu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala isagaa mahadda iska leh inta ka soo hadhayna waxaanu rabnaa inaanu u mahad celinno doontii degtay shacabkii u gurmaday oo suurtogeliyay inay badbaadiyaan taasna weliba ku daray in ay suurtogeliyaan in dekad yaroo macmala oo boobsiisa ay dhisaan yacni waxa ay muujiyeen shacabkaas aan u mahad celinayno dhammaantood iyagoo ay ku jiraan ganacsatada haweenka culimada adi looma kala rin ururada bulshada dhammaantood laamaha dowladda iyaga laftirkooda oo qayb weyn ka qaatay ugu horeyso gobolka degmada wasaaradda dekedaha dhammaantood waxaan leenahay hawsha aad qabateen waa nobel waa hawl wanaagsan anuna filayno in shacabkeennu uu ka barto wax isku tashigu macnaheedu waxa weeye midnimo waa in la midoobo cududda la isku daro aan qabsano waxaynu qabsan karno waxaynu muujinay keliya inaynan dibad iyo gaalo u qaylin inaynu wax qabsano waa markhaanti ciidamada muxuu ahaa ammaanka oo aan iyaga si gaara ugu mahad celinayno oo hawshaa ka qaatay hawl qayb libaax ka qaatay oo ilaa iyo haddana gacanta ku haya waxaan leenahay hawshaas ilaa ay dhammaatana insha allah waxaanu idinku amraynaa in aad wadaan lana joogtaan ilaa iyo gabagabada salaan qaaliyana waa u diraynaa dhammaan dhammaan dadweynahaas iyo dadka soomaaliyeed amnigiinana adkaysta maasha allah
miidiyaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een intay wasiiradii hore dhaheen ayaan la qabaa ee, waxaan keliya ku kordhinayaa laba qodob qodobka koowaad ee, anigoo ku hadlaya ee, magaca wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska waxaan rabaa halka kan inaan uga mahadceliyo dhammaan dumarkii ka qayb qaatay taakuleynta raggii ka shaqaynayay doontaas badbaadinteeda ama ha ahaato inay cuntada u kariyaan ama ha ahaato inay biyo la daba cararaan ama ha ha ahaato inay moral support ay siiyaan waana wax lagu yaqaano dumarka puntland markay dhibaato kacdo inay dhexda xirtaan ayna doorkooda fiican ka qaataan walaalayaal aad iyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin ee, waxaan kaloo ku darayaa maadaama reer boose aan ahay shacbiga boosaas oo dhan waan u mahad celinayaa waan u bishaaraynayaa in ilaahay la garab qabtay een, inay badbaadiyaan doontaas ee, anigoo ku hadlaya magaca magacayga reer boose keliya maahane magaca dowladda anoo ku hadlaya bishaaraan idin leeyahay waxaad muujiseen idinkoo dowladdiina kaashanaysaan shacbi ahaan nooc kasta ah culummada ku jirto traditional leaderska ku jiraan dhalinyarada ku jirto dumarka ku jiraan in aad ka soo dhalaasheen aadna isku tashigii madaxweynaheenna uu ku dhawaaqay aad muujiseen inaad wax samaysan kartaan keligiin haddaan nahay soomaali annagoo bannaanka nalooga soo gurmanin aanan badbaadsan karna hantideenna walaalayaal bishaaro bishaaro bishaaro ayaan idin leeyahay